Okay. Bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee maanta meelay joogaan bahalka naga daawanaya waan barinay si fiicanna waan kusoo toosnay ayagana waan bariyinaynaa dadka soomaaliyeed inay si fiican kusoo tooseen oo nabadgelyaha intaa waxaa ixiga waxa weeye maalintii caadiga ahayd ee aad nooga barateen dadiyo soomaaliyeed ee aan iska wareysan jiray arrimaha arrimaha dhaqaalaha ee dalka aan iska wareysan jiray bishiiba mar bay ahayd haddii aan sana bishan idinka dahnay waa idinka raaligelinaya waxyaalo badan baa ayaa na soo food saaray marka waxaan doonayaa inaan idinka warramo maanta dhowr arrimood oo ay dee of course arrintii aan ka wadaadi jirnay ee deyn cafisku kow ka tahay waxaa kaloo aan doonaya inaan ka hadlo hantida qaranka oo aan beryahaba ka shaqaynaynay sidii loo soo tirakoobi lahaa iyo sidii gacanta dowladda loogu soo celi lahaa waxaa kaloo ka hadli doonaa lacagtii soo daabicidda iyo halkay marayso ayaan ka hadli doonaa saddexdaa arrimood baan doonayaa inaan idinla wadaago meeshaan marayno waxaan filaynaa waxa weeyaan dadiyo soomaaliyed waan isbaranay waxaan isku baranay inaan wixii jiraba halkan idinka sheegno wixii jira oo dhaba inaan idiin sheegno oo aan dabeeta idin dhegaysano falcelintiina markaad nala soo hadashaan ama twitterka ama facebooka ama sida kaleba noola soo hadashaan falcelintiinu aada iyo aad bay yyay noogu tahay iyay noo hagtaa noo hanuunisaa noo hagaajisaa aad baan idinku mahadcelinaynaa inaad noosoo noo soo jawaabtaan now arrinta deyn cafiska dadka intiisa badane markaan hadli waayo bishii way isoo xasuusiyaan arrintii deyn cafisku halkay maraysa ay idhahdaa laba iyo saddex qof baa idhahdaa way noogu badatay arrintaasi hadalkeedu mana imanayso intaba waan u mahad celinaynaa qof walba dareenkiisa dadku markay wada hadlaan uunbay isaafgartaan haddii la wada hadli waayo la isaafgaran maayo marka wixii aad madowkaaga jiro waa inaad na soo weydiisaan oo idinka warrano si daacad oo qalbi furan idinka warrano arrinta dayn cafintu waxa weeyaan dariiq dheer oo lagu jiray raalli iga ahaada waan ku celcelinaya waxaan ugu celcelinaya waxa weeye waxaa laga yaabaa qaarkiin inaydan si wanaagsan u fahmin lacago badan baa laynagu leeyahay oo shan bilyana ya shan bilyan ayaa laynagu leeyahay lacagtaa dadkii nagu lahaa laba arrimood unbaa inala gudboon inaan inagu iska soo ururino oan iska bixino mar dhoweyd baan calculationada galay oo shan iyo toban milyan oo qof haddaan nahay qofkiiba saddex boqol hadduu maanta keeno berraa bixinayna laakiin qof waliba saddex boqol ma keeni karo waan sognahay marka hab kale oo loo maamulo ayaa jira hadalka anu waan idinlehay baa dhabe ku tidhi kuteenta iska dhaaf anigay dhegeysta si kale oo lacagaha loo habeeyo ayaa jira haddaad iska bixin kari weydo lacagtii lagugu lahaa oo dalkaagu liito oo faqiirtinimadu level gaadhsiisan tahay in lagaa dhaafo baa la isla gartay idhago keliya maahae dariiq dheer oo la soo sameeyey oo kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii laga soo bilaabo jidkeeda lasoo qoray oo lasoo dhilay oo lasoo hagaajiyey oo qoladii ugu horreysay labadii kun laga daayey sagaal iyo toban sano horteed baa laga daayay qoladii ugu horreysay ee afrikaan ahayd afrikaanku baana u badnaa lix iyo soddon dowladood bay ahaayeen iminka saddex baan kusoo hadhnay intii kaleo dhan waa laga daayey habkii looga daayey baan yaan ku jirnaa now habkaasi goorta lagaa daya in lagaa wada daayo horta weeye in dawlad lagugu dhiga maaha in badh lagaa daaya maaha waa in deyntoo dhan lagaa cafiya la deyntaa laguguma laha in la yidhaah weye haddii deyntaa lacagtaa badan dowladuhu kaa deynayaan waxa ay heshiis ku gaadheen inaad waddadaa loo baahan yahay soo marto waddadaasina waxaa weeye sidaan hore idinku sheegay dadiyo soomaaliyeed waa inaad sida si hab maamuusle oo wanaagsan aad dhaqaalahaaga iyo arrimahaaga u maamusha waxa aniga iyo i m f tu aan kala seexan aan isla garanno waa in siduu ahaa loo sameeya waa in waxadidda la joojiya waa in dhaqaalaha kobciisa la ilaaliyaa waa in qofkii cashuur lagu leeyaha cashuurta iska bixiya habka loo qaadaya waa in hab la isla garta yahay hab qof gacanta kaga soo qaadaya maya hab baanka la geenaya waa inay tahay habka loo maamulaya lacagtaa waa in la isla gartaa waa in la isla ogaadaa bisha dabayaaqadeeda waa in la ogaadaa shilin waloo lasoo ururiyo halkuu maray waa in la ogaadaa ya qulqulaas dambe inaanu jirin baa la rabaa iyo waxqarqarin shilinkaasaa ku soo galay kobtuu soo galay halku ku dhacay waa in la ogaadaa halku ku dhacayaana waa inay qasnadii dowladda ahaata meel kaloo cidi leedahay ku dhici kari maayo qasnadaadaa dowladda in lagula ogaadana diyaarta lacag baa lagugu leeyahay qasnadaa dowladda ee lacagta ku dhacayso waa in lagula ogaadaa maalintay ku dhacdo ee anigu wasiirka anigu aan ogaado waa in i m f tuna ogaataa adduunyado kale ogaata maxaad qarinaysaa baa lagu leeyahay lacag baa lagu leeyahay hana khiyaamaynin baa lagu leeyahay ya lacagtaad bixinayso lacagtaad soo ururinayso habkaad ku soo ururinaysaa waa inuu sharci yahay sharci ood leedahay hebelow ama heblaayoy lacagta laga qaadaya waxay ku qotontaa sharciga hebel iyo hebel iyo hebel bay ku qotontaa aanay iska noqon anaa anaa dhisaangarey anaa anaa anaa damcayn anaa iska noqon adduunku qaanuun buu ku kala socdaa haddii aanad qaanuunkaa lahayn waxaa layna yidhi sameeya qaanuunkaa oo markaad samaysaan soo mariya broseskii ha laga hadlo dabeetana kaabinetkiina ha timaado kaabinetku ha ansixiyo dabeetana baarlamaankiina ha tagto baarlamaanku ha ansixiyo wax markaa nationka oo dhan ka dhexeeya oo laga wada hadloon isku waafaqdeen waa inu noqdaa qof meeshan iska fadhiisto inay sarka soo saara ma soconayso ayaa ayaa ayaa meesha ku jirta lacagta markaad saa usoo ururiso waxaa lagu leeyahay sidaad u bixinaysana waa saas oo kale yaa lacagtan qaadanaya hebel hebel muxuu yahay in laisla ogaado qofka laysu taago ama shirkadda laysu taago waxbaad soo iibsanaysaa adeer waxaad soo iibsanayso dadka u bandhig waxaad doonayaa combyuter baad leedahay combyuterka qofka kuugu kuugu waanaad compare garaysa dadka qof walba oo dukaan haysta ama waanu jaanis helaa oo isagoo dhan anaa kaa iibinaya isagoo ama priceka kaa dhimo ya ama qualitiga ha kordhiyo laakiin dadku inay u sinaadaan waxaa dowladdu bixinayso waa iyaduna ku jirta dadka kuu shaqeeyo oo dhan ama ciidan ha noqdaan ama shaqaalo kale ha noqdaane in qof waliba la og yahay qofkaasi inuu isagii yahay oo ishiisa iyo suulkiisa iyo nambarkiisu iskeenaan ya ayaa laynooga baahan yahay waa waxyaalo aynaan u baranin muddo aada u dheer aynaan u baran waa therefore waad la socotaan shaqadii ka dhacday in registration lagu sameeyo ciidamadeenna kala duduwane afarta ah ya in lasoo diiwaan geliyo oo welina diiwaankii lagu jiro laakiin meel dheer aan marayno waxaasoo geedi socodkaas noocaasa ayaa isha lagu hayaa haddaan in yar ka baydhno waxay noqonaysaa waxaan suurogelin bay noqonaysaa in lacag laynagaga daayo marka halkaasna horta marayna waxaan idinka sheekeynayaa arrintan geedigan geedi socodkani muxuu yahay geedi socodkani waxaa iminka aan soo tilmaamay oo dhan in la sameeyay tahay markaad samaystabana imtixaan baa laga qaadayaa imtixaanka marka laga qaado waxaaya waxaa yani bil walba waxaaya waxaa samee baa qoran jadwal dhan baa qoranoo bil walba waxaa samee waxaa samee waxaa samee bil walba markaa waan isku nimaadnaa hadda washington baan kasoo odhanay dhowaan oo i m f-ka iyo world bank iyo african development bank baananka o dhan isku yimaadeen iyo dalalka kale ee daneeya khayr muxuuha dhaqaalaha soomaaliya iskugu yimaadeen always waxaa lagu test baad ku jirtaa imtixaan baad ku jirtaa bal hadda inaad baydhbaydhaysaa la eegaya waxaan aada ugu faraxsanahay maanta qof walba mar buu joogaa soomaalida dowladda qof walba mar buu ku jiraaya waxaan maanta aada ugu farxsanay anigu in aanan warwar ka qabin in meel la iigu yeedhay oo dhaqaalaha la yska wareysanayo ya aanan kaga kaga soo baxaynin anigoo aada mabsuuqa leanna wixii la qabanayay baan garanayna wixii la qabanayay baan qabanay ya dadka anigu arday baad arday baad wada haydeene waxaad garan kartaa ardayga markaad tahay haddaad soo diyaargarowdo imtixaanka u soo diyaargarowdo adigoo aada u faraxsan baad meesha iman imtixaankaad geli adoo faraxsanna waad ka bixi haddaad laakiin soo diyaargaroobi wey oo aad ogtahay xal oo dhan inaad wax kale ku soo jeedtay ama ay kaa siibatay oo aanad soo soo diyaargaroobi adigoo warwarsina waad geli adigoo warwarsina waad ka soo bixi hadhow resultkuna waxay noqonaya waxaan ku qancinin bay noqonayaan marka halkan dowladdan waxay kaa go-antahay waxa weeye in aan quwad saarno waxaa laynooga baahan yahay siday yihiin iyo si ka badan inuu fulino maanta markaa haddii maanta meel laiga yeedho oo la ydhaha wasiirka maaliyaddaan doonayn arrimaa ka warramaa yimaado diyaarad baan qaadan halkaasa tegayaa ya aadna waa jeclaysanay waxaan ka hadlayno waan garanayna waxaan ka hadlayno wadankii w anaga uga waroon meel walo ayna weydiiyana waa ka jawaabaynaa ya ama lacagta urura ha haato ama lacag managementka ha haato ama bixinteeda ha haato ama futureka ha haato marka dariiqaa aan ku jirno oo anugu horaan idinku sheegay waxaan ugu celcelinayaa muhiimadda ay leedahay dariiqaasi wadanada qaarkood shan iyo toban buu ku qaataa sannadood waa dariiq dheer aan mar kale idin xasuusiyo dadkiina ardayda waxaa weeye kalaaskii maanta lagaaga baana haddaad qaadan weydo sanadkan ma garaajuin garoobaysid wax walba waxbuu ku xidhan yahay maanta wax walba waxbuu ku xidhan yahay haddaad laakiin sanad walba wixii lagaa baahna qaadato oo macallinku markuu taskare idhaado waad baastay afartii sano waad ku dhammayni haaginta waad ku celin haddaad doonto ilaa iyo dhowr iyo toban sano ya yaad ku celcelin tanna hypic initiativeka la idhahna waa taasoo kale geedi socodka deyn cafisku waa taasoo kale wey inta aad qaadato unbay ku xidhan tahay inta aad qaadato unbay ku xidhan tahay waxaan anagu damacnay inta ugu badan inaan qaadanno kana soo baxno ayaan anagu markaan eegnay waxaa la samaynayo waxaa nala noqotay inay taa wax la qaban karayo inay taa wax la qaban karayo haddaynaan isyeelyeelin waa la qaban karaya ayaa nidhi waanan qaadannay wixii wadanada qaar ku qaadanaya shan iyo toban sano runtu waxay tahay waxa weeye qof walooba internetka gal researchkaaga samee iska dhaaf ku tihi kuteenta iyo iyo waxa afka laga yidhaahdo iska dhaaf bal haddii dowlad walba intay ku qaadatay hepic initiative dowlad walba intay ku qaadatay adaa heli karaa qoladiina researchka sameynaya ee mediaha ayaa heli karaa soomaaliya waxay ku qaadanaysaa less than four years lestan four years bay ku qaadanaysaa inay garaajuweyd garowdo in deynta laga daayo now halkeen maraynaa markaa horta aan deynta idinka warramo deynta shanta bilyan yaa inagu leh haddii aan hore uga warramay waa ku celinayaa yaa inagu leh saddex gruub ayaa inagu leh waxaa weeye baananka internationalka i f iska laydhaa world banka i m f ka iyo african development banka weeyaan saddexdaasi keliya oo la isku geeyey bilyan wax ku dhow ayay inagu leeyihiin ya waxa kale oo jira wadanada oo kala qaybsamay oo qaarna la yidhi paris club ya waxa weeye clubka ku midoobay paris paris baa shirka lagu ugu horreeyey paris club oo oo faransiisku chair personka yahay ayaa iyaguna jiro saddex bilyan ayay nagu leeyihin ya carabahana inta kale ayay leeyihin oo non paris club la yidhaha now carabuhu waxay adduunyada kale kaga duwan yihiin waxna dowladaha inagu leh intooda badanna hay-ado ay iyagu wada leeyihiin baa inagu leh hay-ada iyagu wada leeyihiin islami banka ka mid a arab monitary fund baa ka mid oo laba boqol iyo siddeetan iyo wax inagu leh ka ugu badan arab monitary fund arab fund for economic and social development carabtaa wada leh ko maxaa kale ay kaga duwan yihiin waxaa kale ay kaga duwan yihiin sacuudigu lacagtu inagu leeyahay for example waxaa inagu leh hay-adda sacuudiga ee development sacuudi development fund ayaa inagu leh maxaa kale kaga duwan yihiin iyagu qolooyinkaas deyn ma cafiyaan dib uunbaa u dhigi karaa waxyaalaha markaa maanta laga shaqaynaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisu ka shaqaynaya waxaa weeye sidii aan dowladaha ugu tegi lahayn oo aanu odhan lahayn deynta idinku naga bixiya iyagaa je boqorka ama boqoradda ama whoever ayaa ama amiirka ayaa warqad qoraya wuxuu odhanayaa lacagta intaasa ead ku leedahin soomaaliya waa kan jeeki iyagu markaa jeegaasi qaadanaya lakin iyagu ma cafiyaan marka qolo waliba siday nooga cafin lahayd ayaan yaan taladeeda haynaa now markaad organisation ahaan usoo qaadato lacagta ugu badan organisation ahaan waxaa inagu leh world banka shan boqol oo milyan ayuu inagu leeyahay i m f-ka ku-xiga saddex boqol iyo saddex iyo soddon milyan ayay inagu leedahay african development saddexdooda weeyaan wax yaroo aan laba boqol oo milyan gaadhin ayuu inagu leeyahay laba boqoloo milyan waa lacag badan lakiin markaad kuwa kale u eegto waa ka yaryahay markaa bilyan wax ku dhow ayay saddexdaasi inagu leeyihiin ee lacagaha wadanada ay nagu leeyihiin waxaa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska labadoodabana waan ka shaqaynaynaa in ay naga cafiyaan deynta oo ay habkooda u sameeyaan now wadanadaa iyo dalalka inagu lihi i f iska world banka iyo i m f-ka iyo muxuu iyo african development bank hab lagu cafiyay bay leeyihiinoo broceskay soo geliyaan lacag bay meel usii dhigaan wadanadu se u kala horeeyaan ayaa markaa looayaa looga cafiyaa lacagtaas la dhiga haddaad adu soo horrayso oo aad tahay qofka ugu horreeya qualified-a markaa lacagtaasay isticmaalayaan wadanadii lahaa african development bank iyo world bank iyo i m f-ka iyo iyo iyagii baa wada shaqaynaya waxaa laga wada shaqaynaya markaa waxa weeyaan sidii deyntaa loo dhaafi lahaa habkeedii baa laga shaqaynaya now halkaan maraynaa markaa halkay tahay halkaan maraynaa waxay tahay may markaan iminka soo maraynay may may ilaa mayda kale waxaan qabanaynaa laynoo sheegay waxaan qabanayno ee loo baahan yahay oo imtixaanaaduna yihiin bishii julaay aakhirkeedii sebtembar aakhirkeeda iyo waa midterm examski aad geli jirteen oo kale waaye julaay aakhirkeedii imtixaan baa lanaga qaaday sebtembar aakhirkeedana waa diyaar garoobaynaa diyaar baan noqonaynaa december aakhirkeedana imtixaan baa lanaga qaadayaa mayda kale imtixaan baa lanaga qaadayaa halkaasaa s m b program four ku dhammaanaya laakiin maxaa importana waxaa importana kii julaay lanaga qaaday ka sebtembar la qaadayo ka december la qaadayo ya saddexdaasaa ugu importansan waxay ugu importansan waa saddexdaa haddaad dhaafto oo aad si fiican u dhaafto kulanka la yidhaahdo deyn cafiska ayaa la fadhiisanayaa bisha labaad bisha labaad baa la fadhiisanayaa waa la waa la isku waafaqayaa inay soomaaliya gaadhay meeshii loo baahnaa lagana fadhiisto si diinta loo cafi lahaa markaa february bisha labaad dhowr iyo tobankeeda ayaa maanta diyaar loo yahay in laga fadhiisto maxaase mas ah inaan conditions ka dhaafno inaan imtixaanadaa baasno ayaa loo baahan yahay waxaan idhahnaaba inuu run yahay baa loo baahan yahay waxaan idhahnaaba inuu run yahay baa loo baahan yahay ya waxaan idhahnaaba in la eegi karo oo la odhan karo waa sax weeyaan ayaa ayaa loo baahan yahay now labada imtixaan ee noo hadhay waa sebtembar tobankeeda ilaa saddex iyo tobankeeda adis ababa iyo december oo iyaduna adis ababa aakhirkeeda labadaa haddaan dhaafno deen cafiskii waa waa waa waa dhammaystiranyahay aanu curka soo dumin wax kale haddaanay dhicin allaa waxoge ya sidaan u soconno maanta deen cafiski now waxaan doonayaa markaa inaan deen cafiskana muxuu noo tarayaa soo maha deen cafis unbuu kambayni laydhaa ka hadlaa muxuu noo taraya deen cafis wuxuu noo tarayaan kuu sheegayaa yaan idin sheegayaa deynta mar haddii laynaga cafiyo waxaan xaq u yeelanaynaa lacaga fara badan oo baanankaasi ay dalalka siiyaan ayaan yaan xaq u yeelanaynaa normal programming wax la ydhaah yaan xaq u yeelanaynaa mashaariicdii muxuu ahaa inaan mashaariicdii mashaariicdii la garayn jiray beryihii hore halkan aan kusoo qoray intaasoo masha yani lacagaan laydhagu leey mashaariicdoodii baan dabagalay oo dee dee jooga reindiinlaya baa ku jira waxaa ku jira hargeysa boorama road baa ku jirta waxaa ku jirta irrigation system in, in by and bocol waxaa ku jira water supply system yacni waxyaalo fara badan intaasoo boqol oo mashruuc ya ayaa lacagaha lagu fadgariyey oo maanta meelay ku maqan yihiin cidna ogeyn ya marka dalka dibu dhiskiisii lacagtii lagu dhisi lahaa ee biyaha lagu samayn lahaa waddooyinka lagu samayn lahaa ya ee iskuullada lagu samayn lahaa jaamacada lagu samayn lahaa ee iskuullada hoose lagu samayn lahaa lacagaha noocaas oo kale ee investmentka la yidhaha ama reconstructionka la ydhaha dibu dhiska waddanka lacagtiisii baa la doonayaa markaa in layna siiyo lacagtaasina waa hundreds of millions wey boqolaal milyan bay noqonaysaa sababtay u noqonaysaa mayn idiin sheegaya because soomaali baan nahay maaha waxa weeye iyadoon soomaali la eegeyn iyadoon nigeria la eegeyn iyadoon dad kale la eegeyn baa laleeyahay lacagahaas wadannada institutionsna haystaan sidee wadannada loogu qaybiyaa populationkooda waa kow ya qiyaasta saboolnimaduna waa laba qiyaasta saboolnimo soo qiyaasta saboolnimo hadday hooseyso lacag sii badan baad heli populationkaagu hadduu badan yahay dadku lacag sii badan baad heli inta arday ee iskuulka ku jirta marka la eego inta geli karta waa koowa ayaa ayaa ku jirta innaga waxaasoo dhani waxayna siinayaan allocation waxaa la yidhaahdo ama lacag meel loo dhigo dadka soomaaliya ayaan ayaan xaq weelaynaa layna siinayaa marka waxay noo taraysaa iyadoo cashuurtii laynaga dhaafay clean slate aan nahay iyo iyada oo mashaariicdeennii la fangaraynayo mashaariicdaasna imika mashaariic baan haynaa ma hayno imika waxaynu waa wixii kusoo dhacay oo la cunayo weeyaanoo saalarigii mushaarkii iyo korontadaaba ka bixi laanay maaragta mushaarkii iyo korontadii innaga waxaa laynooga baahan yahay mushaarada iyo korontada waddankeena dhexdiisana ka kafargarayna loo baahanya cashuurta sii korodho daligu soo kordho daligu markuu kordhana cashuurta kordho daligaas markuu soo kordho markaa inagu gaarigeenna gaaskiisaan ku filannahay gaariga soo iibsigiisana aan dad kale intaan kasoo qaadana aan aan qaadanan now arrinta kale doonaya idin sheeg dad iyo soomaaliyeed waxa weeye dalka soomaaliya loan ama ama muxuu haynaan ama qaadan maayo shanta sano ama tobanka sano ee soo socda ya lanna amaah markaad qaadanayso waa inaad aada u fooljignaa tahay waa inaad iska bixin karaysa waa inaad futureka eegi karaysa waa inaad waxa kusoo gelaya eegi karaysa waxa kaa bixi doona waad eegi karaysa toban sano ya dabeetana ad iska bixin karaysa sustainability issue ayaa ayaa ayaa la yidhahdaa oo laga shaqaynaya maanta waxaa markaa u eg tahay waxa weeye sida adduunyada kaba tahay in inagu waxaan doonayno inaan helno ay tahay lacag deeqa lacag deeqa oo afar boqol shan boqol oo milyana sanadkii ayaan ku tala jiraa dalkan inay soo gasho waxaa ugu weyn wuxuu noqonayaa shaqo abuur ayuu noqonayaa of course shaqo abuurka da- dhismaha dalka iyo isku xidhinta dalka ayay noqonaysaa haddaan sidaa maanta aan ku soconno ku soconno oo nabadgelyadeenu so- fiicnaato oo deynta laynaga cafiyo that is what waxa- waxaan aan- aan ku tala jirnaa waa taa weeye marka insha allah sebtembar eh, imtixaankaan gelayno diyaar baan nahay kii aan galay january ju- july waan waan dirnay reportkiisii waxa weeyaan kaana imika discuss garayn doonno september markaan tagno isaga iyo sa- iyo Janu- Ju- july september inta u dhaxaysay tii hore intaasaan discuss garaynaa wax walba lanooga baahnaa oo itema itema mid walba jawaabtiisii waan dirnay mid walba inaan qabanay waan dirnay informationkaan helaynaana waxa weeyaan in aan aan ku baasayno ah, kale noo soo sheegay laakiin maalintaan halkaa tagnaa noo sheegi doonaa gradekaan ku baasnay iyo saan u baasnay ee wax ka yarna ma aqbalayno waa qaban karaynaa waa inaan qabanaa weyn marka arrinta deyn cafintu halkaas bay maraysaa way fiican tahay wax weyn baana inoo soo socda haddii ilaahay idhaaho Ee, a- a- ha- ha- inaan degdegin leanna haddii wax lagugu leeyahay ma degdegi kartid dadkana ma qasbi kartid ya waxaad simbale qasbi kartaa tani lacagtaadi waa tane wax kalaan rabaa unbaad qasbi kartaa laakiin ma degdegayno tallaabo walba markay habboon tahay baan qaadaynaa habka loo qaaday ee aanu habbootana waa u qaadaynaa dabeetana timekaan eeganaynaa waktiga february shan iyo tobankeeda ilaa labaatankeeda ayaa shirkaa la doonayaa in la galo arrinteedin cafisku halkaas bay maraysaa dadaal weyn baa dowladdu ku jirtaa ya eh, ayay ku jirtaa dowladdu madaxweynaha uu madax yahay of course iyo eh, ra-iisul wasaarihiisa dadaalkaa weyne waxa weeye aniga halkaan taaganahay dhinacananu taaganahay in deynta laynaga cafiyo dhaqaalaheenu hore u kaco iskuulladeenu dhismaan dalkani hore usoo kaco ayaa ayaa ayaa ayaa dowladda ku- ku dadaalaysaa dadaalkaasaan aniguna qayb ka ahay now waxaan doonayaa markaa inaan ka warramo eh, arrinta lacagtii soo daabiciddii lacagta ila gaarta arrintan waxaan ogahay dad fara badani waxay rabaan lacagta in lasoo daabaco shilinkii soomaaliya jagagal ay arkaan dee idinkuma badan argaan waan arkay iyadoo shilin wax kale dhulka joogin baan garanayaa ya oo silinka iyo baysteynka iyo suminiga iyo gambada iyo waxaas jiraan waxaa maba garanaysaan baa laga yaabaa idinku laakiin aniga xanuunka igu haysa cid ku haysa ma jirto leanna bar aniga iga mid a iga maqan idinku dollar baad u barateene dollar people baa tihin you know dollar people ya anigu iyadoo dollar bila arag oonu shaqadayadaba ahayn ya ayaan garanaya wallaahi bilah marka inuu soo noqdo shilinkaasi oo isagoo jegagaal halkaa igu jiro oo aan shaaha iskaga bixiyoon wax walba iskaga bixiyoon ba- eh, muuska kusoo iibsadoon baradhada kusoo iibsadoon waxaa doona kusoo iibsadon ya waxaan ku dadaalaya weyaan laakiin waxaad doonaysana waa wax waxaad kari kartaana waa wax wax waliba waxa kale fidmadu keenaya inaad ka ka dadaasho weyaan wax alla waxaasoo dhan waa laga soo shaqeeyey qulaanqulshaha iskugu timi waxaa isugu timi lacagtii lacagta lagu soo daabici lahaa waa horaan idinku sheegay oo dhowr iyo afartan milyana in la helo eeg dee waa mushkiladeenna wax walba waan baryaynaa wax walba waan baryo tegaynaa soo marka wax walba waan baryo tegaynaa marka markaan naha dowlad hebel lacagtii lagu soo print garayn lahaa baan kaa rabnaa dee waxay odhanaya intanan hayaaye ma halkanaad gelimisa halkanaad gelimisa boqol boqol foogo oo wada bannaan intaasoo foogo oo bannaan ayaa loola midkaad gelinaysaa adigu geli ya ma salarigaad ku kabi leanna salarigii been iska bixi cash wa- mushaarkii been iska bixi karayn ma taasaad ku kabi ma do- dowladda barkeedoo aan layd haysan baad ku kabi ma ciidamadaad ku kabi ya cuntadoodaad ku kabi mise waxbaad kusoo birin garayni marka suuf iyo xanjo yaan isku gubaynaa suuf iyo xanjo yaan isku gubaynaa lacagaha bar baan haynaa barna of course way naga dhiman yihiin waxaan ku talagelaynaa arrintaasi inay suu noo suuro gasho marka ugu horraysa haddaan wakti idiin sheegi waayo waa dantaa igu qasbaysa dee dantaa igu qasbaysa laakiin waxay nagaga go-an tahay in lacagtii soomaaliyada soo celiyo nationna nation ma noqon karo without currency and without a flag iyo dhul waa saddexdaaba nation flag inaad leedahay inaad calan leedahay inaad lacag leedahay inaad dhul leedahay aad xukunto intaas umaa nation markaa lacagtood ay naga maqan tahay dhinac dhan baa ina maqan arrintaas marka arrin aad noogu weyn bay tahay hana raagsanina waa ku dadaalaynaa arrintaas inay soo baxdo yaa madaxweynaha mar walba uu ka hadla lacagtaa printigeeda wuuna weydiiyaa lacagtaa in degdeg loo soo print gareeyo ayuu nagu ayuu nagu booriyaa isagana caawimadiisa ayaan ayaan ku soconaa ayaa ma garanaysaa la hadalka adduunyada kale uu la hadlay marka taasina waa taa weeye waxaan doonaya inaydan ka warramana o waxyaalo aan ka shaqaynaynay wasaaraddana waxay leedahay dhibaamanno fara badan bay leedahay mid baa wuxuu yahay qaybta soo celinta hantidii qaranka ya haddee dad islaayo kala tegay baanu ninba wuxuu doona qaatay ya oo ninba aqalka ku jira isagu iska yeeshay oo intuu isagii yeeshay isagii ku gabow dhintay carruurtiisa waa dhow carruurtina wax kalaba garanay oo lee aqal ka soo naga nagul abay noogu dhintay marka duufaan bayna qaatay dhibaato weyn bay nagu dhacday bal hadda sidii hantidii naysanku wada lahaa waxaa la wada leeyahay cid ima yeelan karta soo maaha waxaa naysanku wada leeyahay cid keligeed qaadan kartaa xaqna ma aha mana la aqbalayo mana suuragelayso wuxuu dadku wada leeyahay dadkaa wadale waana waana waana waxaana wey calaamadda dowladnimada weeyaan marka annagu waxaan isku daynay bal hadda marka ugu horraysa dalkani wixii uu wada lahaa in la soo qoro ya oo lasoo tiro koobo second step waxay noqonaysaa in mid walba la isku dul taago oo la dhaha hebelow adeer adigu ma lihide dalkaa wadale shan iyo toban milyana qof batani ka dhaxaysahay ya adeer adigu waxaad yeerasayaan weliba kiraa lagaa qaadaya haddaad haddaad ka bixi weyda maanta kiraa lagaa qaadaya inta horena waa lagu waa waa waa waa waa lagu soo dalaxaya dalka waxaa wadalaya qof keliya ma qaadan karo marka halkan waxaan ku haynaa shalay la ii keenay maalin hore isagoo daraafta waa ila wadaga u maranaya waxa weeye bigi wareeyey may bishan soo baxay waa kaas weeye ya wax alla wixii nayshanku lahaa ayaa halkan ku qoran oo intaasoo kun ah ya waxay ka kooban yihiin waxyaalo aada iyo aad iyo aad u fara badan xafiisyada ay dowladdu lahaan jirtay ee iminka aan ahayn xafiisyo guryaha deegaan guryaha deegaanka huteelada beeraha jardiinooyinka nasashada warshadaha dowladdu lahaan jirtay safaaradaha aqaladoodii suuqyada yaa dowladdu lahaan jirtay ama wasaaradu lahaan jireen ee iminka ama cid kale ku jirto ama aba iska iska burburay xarumaha caafimaadka xarumaha ciidanka xarumaha isgaarsiinta yacni wax alla wixii dal dhul ah ama aqal ee dhismo ah ee dowladdu leedahay ayaan doonnay inaan halkan isku keenno waa hantida maguurtada ah waa hantida maguurtada ah saddex kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo sagaal iyo afartan goobood oo aan muqdisho keli ahayn of course waddanka oo dhana ayaa lasoo tira koobay iste markaa taan iminka wadnaa waxa weeyaan mid walba laisku dutaago mid walba laisku dutaago mid walba habhabkuu yahay la eego intooda badan waaba laisku dultaagay waa lasoo sawiray cidda haysataa lasoo sheegay ama ama ku jirta necessary inay haystaan maahay qof baa iskaga jira waa laga yaabaa oo dee rumaysanay dowladdu inuu dowladdu leedahay qaar rumaysanay iyagu leeyihiin ama qaar baabale waan iibsanay ciday ka iibsadeen anagu allahu yaclam ma garanayo ya cidda iibin karta aqal nation ku leeyahay wax dhici kara maaha marka taasina waa taas iyadana halkaasna mar marka waxaan leenahay marka in aan stebka labaad ama tallaabada labaad inaan arrintaa dabagalno oo oo lasoo verify garnaaw hantida hantida guurtada oo gawaarida qalabka xafiisyada ama kombyuutarada waxaasoo dhan iyagana waa soo tiro koornay waxaa iminkaan annaga aan aan muhiimadda saarayna waxa weeye wax waloo dowladdu leedahayba in registerka la geliyo oo la yidhaahdo dowladdaa leh gaarigana taarikadii dowladda lagu dhejiyo inay dowladdu leedahay ciddii wadanaysaa maanta horta bal ha wadato marka hore horta waa intaa la helaa dee wasaaradaha marka wasaarad wasaarad baanu soo yaanu soo tira koobnay intaasoo gaari oo wasaaradda ka maqan gaari wasaaradda ka maqan intaasoo motor cycles baa jira wasaaradda xanaanada xoolu leedahay in mid walba lagu soo dhejiyo taarikada dowladda oo la calaamadeeda inay dowladdu leedahay ah hab laysla garto ah ayaan horta imika tiri jiraa dhammaadna way ku dhowdo hadhow waxaanu gudbin doonaa hay-a muxuu haynaan guddida cusub ee ra-iisul wasaaruu sameeyey ee soo celinta hantida qaranka ee wasiir goodax guddoomiya kenya aniguna aan xubinta ka ahay ayaanu gudbin doonaa ayagaa markaa dabageli doonaa oo arrintaasi soo dhammaydo meel waan isla marayna waxaan doonaynaa markaa dhowaan inaan ogaano soona bandhigno hantida qaranku halkay ku- halkay ku eedan tahay meeshay doonto waa noqoto halkanoo keliya maaha the whole nation hantidii qaranku halkay ku eedan tahay taana shaqadeeda eh, ayaan ayaa ayaan wadnaa haddii haddii ilaahay idhaahdo Eh, waxaa markaa aan kusoo gebagabaynaa saddexdaa arrimood ayaan rabay inaan idinkala hadlo oo ay ugu mug weyn tahay mid walba muggeeda ay leedahay runtii lacagta lacagta daabacadeed mug bay leedahay Eh, muxuu ahaay aan, eh, deen cafisku mug weyn buu leeyahay arrinta kalena marka ku- ku daray ee ah in eh, la- la soo celiyo hantidii qaranka meel lagu ogaadana mug weyn bay leedahay saddexdaa arrimood ayaan doonayay inaynu ka wada hadalno waxaan aad idinkaga mahad celinayaa eh, falcelinta aada samaysaan twitterka iyo iyo facebooka iyo sida kale ee aada noola soo xidhiidhaan Eh, website baan ku leenahay halka xafi- xafiiska website buu leeyahay wasaaradda maaliyaddu waad su-aalo ka ka keeni kartaan waana ka keentaan waana idiin soo jawaabnaa waxaan isku dayaynaa inaan noqono more active ya aan deg deg idinku soo jawaabno waxa su-aalaha ad haysaan Eh, laakiin waxaan idinku boorinayaa eh, inaad inaad wax akhriska badisaan iyo waxaa laguu sheegay inaad verify garayso ya inaad verify garayso dee taase mediada shaqadeedu waa taa wey media shaqadeedu waxa weeye wuxuu qofku ku kalsoon yahay un inuu yidhaahdo weeyaan uu yidhaahdo taasan halkaasaan ka arkay halkaasaan eegay taa kalaan eegay markaa waxaasoo dhan isku geeyey waxaa ila egtahay sida inuu yidhaahdo weeyaan laakiin wax dhegaha lagaaga sheego ku tihi kuteena soomaalidu geedka hoosiisay fadhiisata waxay doontaa iska tidhahda inaad ka waantoodaan oo waxay run ah xaqa dalkan waxay dalka duminaya in laga waantoo halkaasaan kusoo gebagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idin salaamaya